sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan war ku saabsan maamulka dowlad goboleedka hirshabelle oo markii ugu horreysay war ka soo saaray iskawarrimaadkii shalayto ka dhacay magaalada beledweyne bismillaahiraxmaaniraxiimqodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan kusoo dhawaada warkaabeena doontaanhsoo meydha horin doonaa warkii
qodobada ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya markab ayaa sida kulan ayaa tegey isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho isagoona la kulmay qaar ka mid ah dhaawacyadii weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hotelka ismail ka soo gaaray marinbadeedka imaanaya suuqa labaad ee ugu weera degmada awdhigil ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dab u qabsaday kadib markii faahfaahinno dheeraada laga helay dabkaasi waxaa sababay gudoomiyaha baarlamaanka qaar ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa tegey isbitaalka digfar halkaas oo ay kula kulmeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka oo dhaawacya mid fudud ay kasoo gaareen weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen isbitaalka aliraade hoteelka ismail ee magaalada muqdisho ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka ismail ee magaalada muqdisho akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan malaayiin kumanaan kun oo qofood ayaa maanta ku tukaday salaadii jimcaha masjidka al aqsa kadib markii ay isaga kala yimaadeen dhammaan falastiiniyiinta adoolka la istaaray falastiin iyaga oo markaasina ku dhawaaqay qorshooyin kala duwan oo lagu dhisayo kaabad gargaarku uu maro weerar gantaal oo ruushku uu ku qaaday kaabayaasha rayadka ee magaalada dekadda leh ee odesa ee yukraina maanta oo jimcaha ayuu ku dilay ugu yaraan afar iyo toban qof afartan iyo lix kalena waa uu ku dhaawacay weerarkaasi ayaa kii ugu dhimashada badnaa ee moscow taad maqasheen waa qodobadii gudahooda wararka sida kuwa ay waaweyn sheegeen dhegeysta saraakiil iyo kusoo dhawaada ukraina dhammaystiran ruushka ayaa madaxweynaha toddobaadii jamhuuriyadda soo dhaafay soomaaliya wuxuu ayaa sare u tegay isbitaalka digfer ee ordogan halkaas uu kula kulmay qaar ka mid a dadkii dhaawacyadu ka soo gaareen weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen isbitaal hoteelka s y l ee magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay weheliyaan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ayaa warbixin ka- ka dhageysay dhaawacyadan madaxa isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho isagoona sheegay in ay yihiin dadkan kuwa dhaawacoodu fudud yahay waxaana madaxweyne ilaah uga baryey in dha- u- dhaawacoodu uu ilaahay u bogsiiyo waxaana sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu tegey hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed xafiiskeeda magaalada muqdisho halkaasuu warbixin uu kaga dhageystay qaabkii weerarkan uu u dhacay ee xalay al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka ismail madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale laamaha amniga kala kulmi doona isagoona kala hadli doona wixii dhacay islamarkaana ka dhacay hoteelka ismail ee magaalada muqdisho dhinaca kalena gudoomiyaha golaha baarlamaanka oo ay weheliyeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa iyaguna tegey isbitaalka digfer ee ordogan isagoona halkaa kula kulmay qaar ka mid a xildhibaanada dhaawaca fudud uu ka soo gaaray weerarkii al-shabaab hoteelka ismail madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka ayaa isaguna sidoo kale wuxuu warbixino ka dhageystay dhakhaatiirta gacanta ku haysa dadkan iyo xildhibaanada ah ee ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya dhaawac uu ka soo gaaray hoteelka ismail taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka ismail faadimo cabdiqaadir ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haysa
gudaha hotelka israel ayaa idinkala soo hadlaya saacado ka hor ayay ahayd markii lasoo gabagabeeyey weerarkii ee lagu soo qaaday hotelkan waxaana weerarkan uu ahay xalay waxaana uu ku bilowday qaraxyo iyadoona ay xigeen ee, rag markaasi ka tirsan al-shabaab oo la sheegay inay ka dhex dagaalamayeen gudaha hotelka kuwaas oo sida la sheegay ay gaarayeen afar oo dagaalamayaasha al-shabaab ah hase yeeshee ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo raggii gudaha ka dhex dagaalamayay ee hubaysnaa ayaa saacad ahaan isku gaaray laba iyo toban saacadood iyadoona saakay xilli barqa ahna lasoo gabagabeeyey weerarkaasi hase yeeshee waxaa halkan inta badan u badan hotelkan iswael maadaama uu ku yaala afaafka madaxtooyada ee mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyadoona xalay markii weerarka lasoo qaaday sida la sheegaya ay ku jireen ee, dad markaasi mas-uuliyiin oo xildhibaanada labada gole isugu jiray shir ayaana sidoo kale halkan ka socday waxaana weerarkan ee, jiray in markaasi dad ay ku dhaawacmeen kuna dhinteen hase yeeshee tiradooda weli lama sheegin Ee, sidoo kale xogta anaga aan helna ayaa sheegaysa in shan askari ay ku dhaawacmeen halkaal askarina ku dhintay sidoo kale dadkii ku dhaawacan waxaa kamid ahaa taliyaha ciidanka gaarka ee haramcad ee gaashaanle farax waxaana sidoo kale halkan ku sugnaa oo yimid saraakiisha kala duwan ee ciidanka ee dowladda federaalka soomaaliya oo markii dambe iskaashideen ay kusoo afjireen weerarkii halkan ka socday tiro dhowr jeer oo hore oo sidan ah ayaa loo soo weeraray hotelkan israel madaxtooyada aageeda marka laga hadlaya ama qofka madaxtooye aadaya waxaa ka horeeya jagboontiyo aad u adag islamarkaana dadka iyo gaadiidkaba lagu baaro dadkii waxyeeladu ay kasoo gaartay weerarka xalay lagu soo qaaday hotelka israel ayaa la geeyey isbitaalada ku yaala magaalada ee caasimadda muqdisho banaanka hotelka ayaa taagahay sida idiin muuqato hotelka sidoo kale waxaa soo gaaray burbur aada u xogan iyadoona burbur kale uu soo gaaray gawaaradii halkan bakina iyadoona markaas khasaaraha qaraxa u geystay ay isugu jiraan mid naf iyo maalba leh marka aad fiiriso aagan waa mid xiran waxaa haka diyaar weli ku jira aan isku furnayn isku socodka dadka iyo gaadiidka inta badanna meeshan ma sahlana sida lagu soo galay hase yeeshee dadku waxay isweydiinayaan su-aasha ah iyadoo madaxtooyada sida arka loo ilaaliyo sababta qaraxa uu kusoo gudboon maxay tahay wixii intaasi ka dambeeyey khasaarihii ka dhashay halkan waxaa si kooban uga hadlay afyeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed xalay abaaro sagaalkii iyo soddon daqiiqo ayaa khawaariijtu waxay weerar ku qa wa- weerar dhuumaaraysi ah ku qaadeen hotel s y l ciidanka nabadgelyada oo si deg deg ah uga jawaabaya saacada saacada kadib wuxuu bannaanka soo dhigay shantii khawaariijta ee gudaha u gashay hotel s y l halkaa waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal isugu jirta khasaaraha hoteelka gaaray ka bacdi shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka oo isku jira waxaa ka dhaawacmay labaatan iyo toddoba qof sagaal askari iyo siddeed iyo toban shacab ah halkaas waxaa ku naf waayey ciidan gaaraya saddex askari xaaladda hadda waa ay naba qabtaa nabadgelyo fiican baa jirta hoteelkiina waa nabad weeye xildhibaanadii iyo intii hoteelka degan ilaa hadda dib ayay ugu soo noqnoqonayaan xaaladuna xaaladda amniguna hadda sideedii hore ayaa lagu soo celiyey intaas baarisay ku jirtaa hay-adaha nabadgelyada ayaana u xil saaran sida ay maaragtaay wax u dhaceenna baaristeedii waa lagala joogaa xaaladda hadda ilaa iyo had yartaan baarisay ku jirtaa dhacdaduna waa ay cusub tahay ciidankuna ka dabatagiisa iyo ka hortagiisa waa waa isku mid weeye insha allahu si fiican baana arrintaas saxaafadda loola wadaagi doonaa waxa ka dhasha barma cabdiqaadireed ee tibida balsan hotelka s y l
dab xoogan ayaa ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna ibraahim mayow
inta badan dukaamadii ku yaalay wadada labaad ee suuqa degmada awdheegle ayaa baaba'ay gadaal markii uu qabsaday dab joogan dabka ayaa kacay iyadoo lagu kala maqnaa salaada khudbada waxaana sababtay koronto sida ay xaqiijinayaan maamulka degmada awdheegle waxaana baaba'ay in ku dhow shan dukaan oo ku yaala wadada labaad ee suuqa sida uu inoo faahfaahiyey gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada awdheegle maxmuud sayid axmed saakow ogaantaada marka maxa dabka marka hore muxuu ka kacay marka
awoodkii dadka inuu si degdeg khasaar badan u geysto anagana waxaan ku baxnay kolka sidoo kale arrintaas lama fiilayo dadkan khasaaraha gaaray iyo burburka oo la geysto oo la dhacay ilaa afar dukaan gurtay qaarna waa laga gaaray laakiin dad wax ka sugaaray oo waxba aan laga tegin afar dukaan ay ahaayeen waxaa qol waxaa ku shareeya oo fuustoo gelli ay ku rasaysmayeen oo guul ah iyo alaab kale ay ku jirtay laakiin dukaanadu waa afar inta kalena waa laga gaaray dukaanada oo qoronta ay saxmeen soo dhinta ka jarnay ee dadka wataa waa maqlaayo oo turkiya ka jarnay waa dadaa fuuray adigaas biyihii wixii aa lala gaaray eedaa laisku caabiyey dadka waa iska qabteen ayagoo iskaalmaysa ay ka gaareen shacabweyna degmada awdhegi Waaye.
dadkoo lagu guulaystay laakiin saasay wax u jiraan waa ilaa haddana weli suuqaya dhex taagannahay oo waa waa ku oolanahay wixii oo dhamaystir ah waaye wax khasaaro oo nafeeda ma jiraan
wax khasaarna baad ma jiraan dadka danahay markii laga reebo waxyaaba soo gaargaaray ee maadaama kuleel ay tahay dadka socotooda ay kacsan tahay waxyaaba waa jiraan dhaabac dhaabac iyo dadka soo gaar dadweynaha waa jiraan laakiin wax hadda ku nafooya ma jirto adiga hadda halkaa ugu badan oo ku baabaaday waxaan leenahay shacabka bedel kheer qoaas iyo leenahay waxaana fiditaanka dadkan sabab u ahaa magaalada oo aan lahayn gabaari debdemsa ibraahim maxamed mayow telefishinka yaraaryaha dalsan shabeellaha hoose
guud ahaana warkii habeenimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan afyaartana dhegeysanaysa ee caawa naga intaa
wararka lahaysaa hobsiima ogolidooda iyo hufnaan tirinta xaqiiqada waa halbeegsiga ogaliya dansan ee hankaalii sow haatan la helin warlixil yaabaha taran xil